iyada oo roobkii gu'gu uu maalmihii lasoo dhaafay ka curtay meelo ka mida deegaanada soomaalida ayay weli haddana deegaanada qaar kasii jirtaa abaartii muddooyinka u dambeeyey soo jiitamaysay waxaana ka mid a meelahaasi deegaano ka mid a galmudug wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagleh oo u waramay wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa sheegay in boqolkiiba sagaashan gobolku weli uu abaar yahay
abaarta soomaalia dhan bay horta ku habsatay laakiin gobolka mudug aada ugu daraa wuxuuna ahaa gobol salooyin badan ay isku qaacday abaartu laba bilood saddex bilood kahor ayaan hadda halkaa imid dadku way xusuustaan deegaanka aagga weyn la yidhaahdo qaydare iyo caduunka godod iyo bari ka xiga ayaa roob aan badan ka da-ay laakiin wax ceela iyo wax balaagaa midna ma lahayn dadku waxay kaga soo guureen ilaa kadibka shanaad markaasi codsi halkaasi qaydare iyo aggiisa aa ka jeediyey oo baraha bulshada ay dadku aada uga arkeen anoo cilmaynaya aan aada uga mahad celinaya in nin ganacsataa bashiir xasan cilin fagaas uu ka yaabay shalay uu biyo keenay weliba biyo macan laakiin guud ahaan weli abaartu dalkii waa ka jirtaa gugina haatan cisla cod badan yahay meelo meelo uu ka siixay way jiraan laakiin roobka isma soo raacin dhammaanna gobolka mudug waxaa lagu tilmaami karaa boqolkiiba sagaashan weli waa abaar dhinaca wadada god hobyaada markaad aadid abaar isdaba taalla ayaa taalla markaad washil gaadho ayaad dhinaca galbeed u leexanaysaa oo halkaas ayaa waxaa sii dheer shabaabku ay mar walba dadkaan dadayaan soo daayaan sida bihaye iyo bacadweyne iyo washil agagaarkeeda colaad iyo waxaa iskugu darsada ayaa abaar baa u dheer ilaa xeebahana abaartu halkaa waa seesan tahay dhanka kale ee waqooyi bariga fog sinaha golol ilaa xeebaha garacad kasoo rogan ayaguna cidka loogagama imaan meelo meelo waxaa jira aan roob badnayn uu tegey laakiin dadka iyo dunyadu ay ka bateen oon waxba kasoo baxayn sababta waxa weeye nabaadka ama naqa soo baxaya cagta dadka iyo waxbaha badan maantuna dhammaantoodba deeganadaasi way ku baahsatay oo biya aya ka jirta marka anoo ka faaidaysanay idaacadda waxaa ugu baaqayaa cid alla cidda awood u geysan karta beesha caalamka dadka la waxsiiyey iyo dowladda federaalka dhammaantood iyo dowladda galmudugba in gurba degdeg lala soo gaaro oo xataa gubi haata waa soo daay meelo meelana waxaa weeye aan aan badnayn waxba ka keenay abaar aada u ballaaro biyo tilmaami karaa markay noqoto baaxadda abaarta inta ay la eg tahay maxaa hadda lagu sifayn karaa abaartan abaartan waxaa lagu sifayn karaa abaarihii boqol boqol sano iyo konton sano iyo kahor soomaaliya ku hastan jira qaybo kamida oo afartankii sana soddonkii sana mar soomaaliya soo mara waa abaar aan waxba sheegin dad iyo duunyo iyo dhir iyo deegaan midna waxaan lagu tilmaami karaa inay tahay abaar balhaahsatay oo dowlad weyday oo kaalmo caalamiga weyday oo biyo la-aan ugu darsantay oo sanadkan weliba waxay isaagi ku tahay waxa weye isbedelka cimilada ayaad moodaa qoraxdu inay tahay mid dadka dushooda lasoo dushiisa soo abaarta waxaa uga sii dara waxa qoraxda kuleylkeeda oo aanaba yaraatee aan lagu soconin deegaanaduna waa sii kala leeyitaan oo deegaanada mudug wuxuu ka siman yahay geel la-aan oo dhirka way jareen xaalufin ba-ana waa ka jirtaa marka tacaddi dad iyo dunyaha halkaas ka jira iyo nafta oo bax ku jirta dadka laftirkiisu qaybsoo kama ahan xaaladda abaarta marka ay noqoto dhirta xaalifinteeda iyo jarista dhirtaba aada iyo aad dhirta aan loo abdayin islaynta dadku aan loo abdayin kala dambaynta aan loo abdayin raxmad la-aanta aan loo abdayin ayaa waxay garka dhulka u dhigeen in dhulkao dhan u noqdo meel xila ah oo garoona oo haba yaraatee aan daruuri kusoo dul hoorin labadii sano oo u dambeysay magaalada gaalkacyo nabadeyn laga waday waxaa laga dareemaya inay qabow leedahay oo ay maaragtay biniaadamku marka awey hadduu isku naxo oo nabadda dhowro oo dhirta dhowro oo duunyada dhowro oo ugaarta dhowro ilaahay hadda awal bushee waa u naseexaynaya laakiin deegaanka waxaan moodaa dadka ku noolay inaysan ugaar iyo dad iyo dunyo midna dhowrin dhirtina ay xaalufiyeen sidaas laajiligeedna roobabka iyo iyo cimiladu ay aada isku bedeleen marka meelaha aan marayna waxaan dadka ku guwaabinayna culummada marada ugu gejinaynay dadka waxgaradkana aanu lahayn ilaahay barya dhirtana waxay ka haray waxba kaba harayne waxa yaroo raadadka yaan la jarin dar allana weli way sii jarayaanoo meela ay wax hareen mucjisada hadda aan soo aragna waxaa ku male meelaha meeshii boqol geed oo xoogaa weyn weyne ay ku taallo gugu waa ka curtay oo hadda rice baa laga jooga meelaha ay xaalufiyeen ama dhirta ka jireenna way haawanayeen marka waxaa leeyahay dhirta iska daaya ubaarta iska daaya adinkuna isdaaya si ilaahay kugu naxariisto meelo badan oo aad tagtay oo ay ka mid yihiin gobolka mudug deegaanadiisa fogfog indhahaagu ma qabteen dadkii abaartu ay saamaysay oo xoolihii dhaafay iyo dad abaarta ay waxyeelaysay oo iyaga lafta ahaantooda caafimaad ahaan ama dhintay run ahaantii abaartaani waxay abaarihii hore uga duwan tahay duunyadii iyo dadkii oo haddii ilaahay kuu looyahay weli xishoo ku jiro ayaa biyo la-aan ay u dhinteen deegaano badan aan soo maray duunyada iyo dadka dadkaa geeri horeeyey dad badan ayaana biyo la-aan u dhintay kuwo kalena qarka u saarayeen xanuun baa laga qaaday anuu ayin la aqoon oo jirka oo qalalay ah abaartan waxay abaar dhulku wuxuu ka siban yahay dhammaantiiba biyo la-aan deegaanada ay aad abaarta ugu mahasata ugu habsatana awalna ceel ma lahayn matoorana ma waxay deegaano boqolaal kilomitr isku jiro oo cillo ah marka dad badan oo cuntay baa jira dad badan nafaqa darro la yaal baa jira haraad badan oo haata saacadaha soo socda haddaan ilaahay cirka roobka keenin loo la-aan ayaa jira
aad ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagleh oo u waramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalim isxaaq